dhaami karo ninyahow ethiopia waxaa ka socda dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xoog weyn dhaqdhaqaaqaasi siyaasadeed ethoobia laftigeeda oo ka kooban dad sideetan iyo sideed cirqi ka kooban haba kala badnaadaane saameynay ku yeelan doontaa ethiopia gaar ahaan magaalada adisababa oo xarun weyn oo kamida meelaha siyaasada caalamka laga dhaqaajiyo kamidani wadamada diriska ah wa ah soomaaliya jibuuti kenya ethiopia eritrea sudan koonfur iyo waqooyi uganda dhulkaas oo dhan way saameyn doontaa su-aalo badana ka taagan xaqiiqa ahaantii marka laga yimaado caadifada soomaalida oo ah ethoobia isbedela ka dhacay dhulka waa fiicnaanaya marka laga yimaado ama xukun xukunkii olamaa qabsatay oo axmaare iyo tigrey waa bixeen oo iyadana caadifad kale ku dhisan marka laga yimaado ama xataa dheh ethoobia nin magaca muslima lahaa loo dhiiyo marka laga yimaado su-aalo badan waxay ka taagan yihin marka uhoreysa isbedelkan dhacaya ethoobia ka dhashaa ma dad kaloo dibadda ka yimidaa sameeyey ma gacmo dibadda iyo gacmo banaanka oo iskaashadaa sameeyey xagguu ku socdaa ma dhaqaaluu ku wajahan yahay ma siyaasaduu ku wajahan yahay ma nabadgeliyuu ku wajahan yahay ethoobia maxaasi gaara loogu talagalay heeda maxaasi hoose loogu talagalay diriskeeda maxaasi ka maxaa si ka si gaara loogu talagalay dhaqdhaqaaqa kale ee bariga dhexe ka socda isbedelka ka socda bariga dhexe dadkan geeska africa calaaqa maleeyihiin su-aalahaas waa tiro badan yihiin brofesor xasan sheekh su-aalahaas waa tiro badan yihiin marka maxaad kusoo koobi kartaa nuxurka macnaha waxaan ka wadaa waxaasoo dhan oo su-aala ah oo aan laga jawaabin waxa ethoobia ka socda si saxa looma fahmi karo soomaali haddaanana waa ka gudbaynaa meel kale aan ugudbaynaa waa degdegsanaa sida iska caadiga ah laakiin haddaan usoo laabto haddaan usoo laabto digdiga waxaa laga digdiga waxaa laga fahmi karaa laba dhinacaa laga fahmi karaa waa maamulka soomaalida dhinacna waa isbedelka ka socda ethoobia dabcan ethoobia isbedelka ka socda haddaan soo gaabiyo su-aalihii faraha badnay haddaan soo gaabiyo dad fara badan waxay leeyihiin isbedelka ka socda ethoobia saddex wujuud karaa isbedelku inuu ku dhaco transition waaye inuu si nabada ku ku dhaco oo ethoobia ay noqoto wadan ay ka hirgesho dimuqraadiyada iyo horumarka dhaqaalaha iyo xuriyatulqowl oo noqdo oo dega oo barwaaqooda mid kale wuxuu leeyahay ma suurtagal maaha oo waxaa dhici karta in nimanka tigreega ah oo ciidamada ethoobia xukuma weli xukuma oo boqolkiiba sagaashan san shan saraakiisha ciidanka ethoobia waa tigree waaye lixdan iyo kowtaas ciidamada ethoobia ay leeyihiin kontan toddoba kamida tigreega xukuma ciidamada gaarka ee la dhaho against special forces dhammaantood waa tigray taladana weli ayaga ahaaye inkastoo ra-iisul wasaaruhu oo korka korka meesha kor ka socdo ra-iisul wasaarihii waa waayeen wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaamiga eeyaha nabadsugidda intaas tigray waa laga qaaday laakiin weli establishmentiga ayaga ahaaye marka inay xukunka dib u qabsadaan oo xoog military xoog military ku qabsadaan waa suurtagala laleeyahay waxaa kaleetoo suurtagala in isbedelku la shaqeyn waayo fikraduna inqilaab samey waayaan oo markaa nidaamka siyaasadeed iyo deganaanshaha ethoobiya inuu khalkhal galo oo aakhiritaanka uu isu bedelo waxaa la dhaho civil war ama dagaal ahliya uu isu bedelo dhinacaas waa akrin waaye waxaana muuqata dhulka soomaalida degaan laga bilaabo gobolkan migeyle ilaa shan meyle intuu dhaxaysa almost kun iyo dhowr boqol waaye marka laga reebo inta yaroo ku aadan maxaan ku raha fiyaan biro iyo abari ku aadan marka laga reebo inta kale dagaalaa ka socda oo cirkiga soomaaliga iyo cirkiga oromada ah way dagaalamayaan waxayna ahayd inayna dagaalaminayo oo ay ahaadaan mataqaanaa dad iskaashada ay ahaadaan maadaama ay ka dhibanaan jireen arrinkaasi marka wuxuu kutusayaa marka systemka ethoobia ka jira ama domestic orderka ee dowladnimada ethoobia waxaa soo galay dacfiyaa soo galay laana waxaa la raba dowladda ethoobia ayaa la rabay inay dadka kala celiso haddii ay ay isku dhacaan cirqiyaadka waxba kama duwana sida beela isku dhacay soomaaliya oo kale markaad fiirisay sideetamaadkii beelahaa dagaalami jiray aakhiritaankeena waxay keentay dulda dhaxa inay gunto marka taasina waa mid waxaa kaloo meel kale ku jira ninkii la dhahayo madaxweynihii hore ee soonkan anigu waxaan oqaana weli soomaali soomaali galbeedaan oqaano waadii kastoka nagala dhigo sidaa weli oqaana haddana waxaan aaminsana inuu yihi soomaali galbeed ninka maamudayo waa lagu kala aragti duwan yahay laakiin sida aan ka akriy jaraa'idka aan ka fahmay ninkaa iyo seefankii la shaqeynaayo rag baa raba inay kaga aar goostaan oo yidhaahdaan fikradou la shaqeyn jiray oo adee ninkii dowladda etoobiya la shaqeyn jiray ee tigreey lama shaqeyn jirin xaqiiq ahaana waa ninkii lixaad ama toddobaad sagaashanka ilaa hadda oo maamulkaa loo diiday runta marka laga hadlaayo waa ninkii kii ah oo wax ka qabta meeshaas oo maamul iyo wax muuqaal dowladnimo ka sameeyey ama waaba xataa ninka keliya oo cirqiga soomaaliga oo keliya oo waxba qabtaba marka dad dhahaaya tigrey la shaqeyn jiray asaga iyo seesankiisii ha lala dagaalamo ha la dilo ha la xiro waxaan u malaynayaa taasi waa iska political revengia la dhahaa aargoosi siyaasadeed waaye cirqiga iyo dadka soomaaliyeedna ma anfacayso intaas waxaleegaya dadka hadda la dirinsano ones la dhahayo waa jiib kamida jiibaha soomaalida ee meesha